فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyadoo hadahanoo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa qodobadan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah الله أكبر
toddoba jawaasiis ah oo galabta lagu toogtay fagaaro ku yaala magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka waddamadee ayay basaas u ahaayeen dhibaatooyin intee leeg ayay geysteen garsoore ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhawaaqaya xukunka iyo dhibaatooyinka ay geysteen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa in ka badan labiyo toban qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada jigjiga gaari ay leedahay dowladda federaalk oo tiradada ku waxyeeleeya magaalada muqdisho kadib markii uu jiray bajaaj ay dad shacab ah saarnaayeen waxaan idiin soo gudbi doonaa xogta shilalkan iyo mid kale oo ka dhacay magaalada berbera barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa inta uu hawada ku jiro waxaad kaloo maqli doontaan beesha wacaysile ee degtay qaybo ka mid a wilaayada galgaduud oo boqol neef oo ariya ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaan idiin soo gudbi doonaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo ka guddoomaya nabadoonno iyo ugaasyo ka tirsan beesha wacaysle oo kelimaad jeediyey waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid a garyaqaanada somalilan oo si qoto dheer kaga hadlay xaqiiqda waxay isku afgarteen etoobiya iyo somalilan isagoona ka digay khatarta uu huwan yahay heshiiska badda lagu siiyey etoobiya qodobadaas ayna caawa barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaargarooba isaga oo dhammaystiran الله بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo dhammaystiran maanta galinkii dambe magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka fagaaro weyn oo ku yaala oo lagu magacaabo aadan xaashiceerow ayaa waxaa la keenay toddoba nin oo basaasiin ahaa kuwaasi oo u shaqaynayay sirdoonada wadamada maraykanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuwa soomaaliya duulaanka kusoo qaaday afar ka mid ah jawaasiistan waxay u shaqaynayeen sirdoonka kenya mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha wuxuu ka aqriyey eedeemaha loo soo jiiday toddobada nin ee jawaasiista ah iyo sidoo kale xukunka ay muteen goobta ayaana lagula fuliyey iyadoona dadweynaha ay ahaayeen kuwa si aada ugu faraxsan
ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cali bakar yuusuf oo loo yaqaano xamse baajuuni da'diisuna tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeyo sirdoonka ciidamada kenya intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali bakar yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayo sirdoonka ciidanka kenya shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay nin abtigay ah oo horay ula shaqaynayay ciidamada kenya waana ka aqbalay kadibna wuxuu iigu wareejiyey nin asaga kaga sarreeyey shaqadan waxaana ku ballannay in aan wada shaqayno waxaan u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta gaar ahaan xogta maktabka aan ka tirsanaa sida amiirka guud midka aan hoos tago guryaha gawaarida lambarada ragga qaar iyo xogta ragga kontaroolada jooga waxaan macluumaad ka gudbiyey dhowr duqeyn oo ka dhacay magaalada jilib waxaan ka gudbiyey jabhadaha iyo ragga caafimaadka waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan mas-uuliyiinta muhaajiriinta oo la iga dalbaday inaan xogtooda keeno waxaan u gudbiyey magacyadooda shaqada ay hayaan iyo lambaradooda intii aan heli karin waxaan xog iyo lambaraba ka gudbiyey macallimiinta mucaskaraadka ee muhaajiriinta waxay ii weydiiyeen inaan xog ka keeno magacyada raggii ka dambeeyey camaliyaadkii waaweynaa ee kenya laga fuliyey waxaan helay hal qof waxaana u gudbiyey magaciisa iyo lambarkiisa waxaan kenya dib ugu celiyey ugu yaraan afar qof oo awal hijro ku yimid soomaaliya taasoo ka mid ahayd shaqadeenna sidoo kale waxay ii direen inaan xog ka keeno rag ka tirsanaa sirdoonka kenya una xihan mujaahidiinta waxaan u gudbiyey xogta intii aan helay anigoo shaqadaas ku jira ayaa la iqbtay muddada aan la shaqaynayeyna waa shan sano eedaysanaha labaad jamaal idriis nayaaga da'diisuna tahay labaatan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka kenya ee loo yaqaano a t b u intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane jamaal idriis nayaaga wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan ka tirsanahay sirdoonka kenya anigoo joogo nairobi sanadkii laba kun toban iyo sagaalka ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo iga dalbaday niman ka tirsan sirdoonka ciidanka waana ka aqbalay waxaan hoos tagayey oo shaqada igaga sarreeyey nin lagu magacaabo jofrey kadibna waxaan shaqo la iga diray xabsiga dhexdiisa gaar ahaan inaan xogtooda keeno rag looga shakisnaa inay ku xihan yihiin mujaahidiinta waxaan soo aruuriyey xogta ilaa sagaal nin waxaana gudbiyey xogtooda oo dhammaystiran intaas kadib xabsiga waa la iga soo saaray kadibna waxaa la ii diray inaan raadiyo macluumaadka ragga ku howlan jihaadka iyo inay u hijroodaan soomaaliya waxaana u gudbiyey xogta dad ka badan shan qof badankoodana waa la wada qabtay shaqooyinkaas kadib waxaa la ila kulansiiyey sarkaal lagu magacaabo ibraahim oo ka tirsan sirdoonka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo basaasnimo inaan ka soo fulinayo soomaaliya waana ka aqbalay howlaha la ii soo diray waxay kala ahaayeen kow inaan soo ogaado qaabka ay mujaahidiinta u shaqeeyaan labo waddooyinka ay soo maraan dadka soo hijroonayo saddex qaabka loo soo dhowaynayo muhaajiriinta afar waddooyinka ay soo maraan mujaahidiinta duulaanada ku soo qaada gudaha kenya shan inaan soo ogaado qaabdhismeedka xarakada markaan imaaday soomaaliyana waa la i qabtay anigoo aanan fulinin mid ka mid a shaqooyinkii la ii soo diray eedaysanaha saddexaad juulo muwaan joole jaaka oo loo yaqaano yaasir da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista kenya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane juulo muwaan joole jaaka wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan ka mid ahay sirdoonka kenya waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan booliska gobolka laamo sanadka markuu ahaa labada kun iyo labaatanka waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray shaqooyin waxaana ka mid ahaa inaan u soo ogaado dadka jecel muxaadarooyinka sheekh cabuud rogo waxaan u gudbiyey macluumaadka dhowr qof wuxuuna igu siiyey lacag yar intaas kadib waxaa la ii soo diray soomaaliya waxyaabaha la ii soo diray waxaa ka mid ahaa kow inaan soo ogaado qaabka al-shabaab ay qaraxyada u farsameeyaan labo waxaan kaloo la ii diray inaan soo ogaado al-shabaab sida ay ula tacaamulaan dadka shacabka ah ee jooga meelaha ay maamulaan markaan imaaday soomaaliya durbadiiba waa la i qabtay eedaysanaha afaraad kalar cabdulle aadan da'diisuna tahay konton iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey weeraro ka dhacay walaayada shabeellada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane kalar cabdulle aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray macluumaadka mujaahidiinta si guud gaar ahaan rag ayuu ii magacaabay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaan la fuliyey saddex weerar oo laga soo qorsheeyey belidoogle laguna soo qaaday farsooley waxaana ahaa shaqsiga hagaayay ciidamadaas waxayna geysteen khasaaro naf iyo maalba leh labo waxaan ilaalo ka ahaa laba weerar oo ay ku soo qaadeen torotorow waxayna ka geysteen magaalada khasaare isugu jira naf iyo maalba waxaana ka mid ahaa dilkii xasan dheere oo ka tirsanaa mujaahidiinta aniga ayaa u gudbiyey nambarkiisa iyo guriga uu ku sugnaa intaba waxaana ku qaatay dilkiisa lacag abaalmarin ah sidoo kale waxaan u gudbin jiray xogta mujaahidiinta wixii aan heli karay muddada aan la shaqaynayeyna waa sanad iyo siddeed bilood kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha shanaad deeq faarax yuusuf da'diisuna tahay soddon isdhex jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah ciidanka kenya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane deeq faarax yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay taliyaha booliiska murtadiinta ee degmada ceelwaaq iyo nin askari ah oo asaga la shaqeeyo waxayna ii soo bandhigeen labo shaqo kow in xogta mujaahidiinta aan u soo aruuriyo sida nambaradooda goobaha ay joogaan iyo magacyadoodaba iguna siiyaan lacag bil kasta labo in aan la shaqeeyo ciidamada kenya ee loo yaqaano afduubta si aan u tuso waddooyinka marka ay duulaanka yihiin waana ka aqbalay waxaan ku bilaabay shaqada afduubta muhiimadoodana waxay ahayd inay gubaan anteenooyinka shirkadda hormuud shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala ahaayeen kow waxaan sahan la igu diray anteenada ku taala deegaanka dhuuntooy si aan u hubiyo in al-shabaab meeshaas uu ka dhow yahay iyo in kale kadibna waxaan soo waday afduubtii waxay meesha ku dileen laba nin oo shirkadda joogtay waxayna gubeen anteenadii iyo qalabkii shirkadda oo dhan labo waxaan soo sahmiyey dhammaso kadib afduubtii ayaan geeyey habeen waxayna gubeen shirkaddii hormuud ee dhammaso saddex mar kale waxaan qortay ciidamada riddada waxaana la ibaray sida loo isticmaalo qoriga kadibna waxaan aadnay deegaanka coosqurun waxaana sii ballansaday afduubtii sidii ayaan ku geeyey coosqurun waxayna gubeen qalabkii shirkadda hormuud afar waxaan maalin afduubta isugu raacnay anteenada deegaanka xiisa guur annaga oo marayno meel dhexe ayay al-shabaab dhexda noo galeen waana kala cararnay shan waxaan u gudbiyey xogta rag ka tirsan mujaahidiinta sida magacyadooda nambaradooda iyo meelihii aan ku aragnay intaba dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag yar kadibna waa la i qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa saddex sano eedaysanaha lixaad mursal xasan yuusuf oo sagaal iyo toban sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbooyinka waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa ciidamada riddada ee jubbaland wuxuu dhibow ku galay kismaayo kadib wuxuu noqday ilaalada xaafadda via two ee kismaayo kadibna waxaa lagu soo qabtay asaga oo jooga tuulada buulaballey oo hoos tagta degmada jilib intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane mursal xasan yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland waxaan soo qaatay afar bilood oo dhibow ah waxaan ku soo qaatay warshadda hargaha ee kismaayo kadibna waxaan noqday ilaalada xaafadda via two ee magaalada kismaayo kadibna waan iska soo tegey waxaana la iga soo qabtay anigoo jooga tuulada buulaballey eedaysanaha toddobaad ibraahim maxamed ibraahim oo labaatan iyo toddoba sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa ciidamada riddada gaar ahaan kuwa federaalka wuxuuna ka mid ahaa askar laga qaaday xerada nanaca ee muqdisho waxaana muddo afar bilood ah tababar ku soo qaatay waddanka masar wuxuuna ka tirsanaa guutada oo loo diyaarinayay gobollada dhexe intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ibraahim maxamed ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka dowladda waxaan tababar ku soo qaatay waddanka masar muddo afar bilood ah waxaan ahayn kun iyo shan boqol oo askari kadib waxaan nala geeyey xerada nanaca ee muqdisho waxaan joognay muddo saddex bilood ah kadib waxaa nala siiyey lacago gaaraya laba boqol iyo konton dolar askari walba kadibna fasax ayaan galnay sidii ayaan ku soo goostay waxaan imid magaalada kismaayo muddo gaaban kadib waxaan go'aansaday inaan u safro waddanka kenya anigoo safar ku jira ayaa la iga soo qabtay beerxaani intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeyn- eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurido ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin آية كنتن كواد سورة المائدة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوق سقنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وحان فلنينا الله أكبر
takbiirtaasi aad maqlayseen waxay maanta gelgeshay magaalada jilib fagaaraha aadan xaashiceerow kadib markii toddoba nin oo basaasiyiin u ahaa sirdoonada maraykanka kenya iyo maamulka jubbaland lagu toogtay gudaha magaalada jilib فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa maanta soomaaliya koonfurteeda iyo waqooyigeeda iyo sidoo kale galbeedkeeda waxaa ka dhacay shilal kala duwan haddaan ku bilowno kan ugu khasaaraha badnaa wuxuu goordhoweed ka dhacay duleedka magaalada jigjiga waxaa halkaasi ku dhintay sidaan xogta ku helnay labaiyo toban qofood sagaal qof kalena way ku dhaawacmeen shilka oo ahaa mid gaari ayaa wuxuu yimid ka gadaal markii gaarigii uu rugmaday gaarigu wuxuu ahaa nouca dhagaxaanta qaaday ee loogu yeero iska rogaha dhanka kale duleedka magaalada berbere ee waqooyi galbeed soomaaliya waxaa ka dhacay shil gaari kaasoo isna ay ku dhinteen laba qofood oo soomaali ah saddex kalena way ku dhaawacmeen qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ah ayaa ka waramay khasaaraha dhacay saaga saaga shantii subaxnimo salaadii subax markaan halkaa ku tukanaynay ayay ayuu gaarigaas halkaa ka soo baxay gaariguna wuxuu ka soo baxay halkaa waddada waddada burco furaan bulogastaas labada gaari halkaasay isku gaareen halkaa muraayad ku taalla dabeetana dhamerka dambu sii mariyey gaarigu halkaasu gaarigu marayo ilaahay kaankaas ku duweeyo maqaaxadaas ku galay meydkii ilaa wixii maan ku soo cararno annagoo ciiddaa ka badan dabeetana nin darawalkiiyo meyda iyo intii kaloo dhaawaca ayaan ka soo saarno dabeetana waxaan saaray gaarigaygaa yara dameerkadii ah ayaan saaray dhakhtarkana waanu geeyey haddana haddana nin baa ku dhintay dhakhtarka markiiyaanu geeyey shilku dabeetana halkaas ku dhacay saaka subaxii shantiyo barkii waxaa dhimashaa labaa dhimashaa inta kale waa dhaawac waa afar baa dhaawac aan maranaya shilkan golaha wuxuu dhacay si adag degdeg inta ishaa bulshada halkanaan joogay meherada way shidnayd anigu halkaasi kusoo tukaday cawdu waa halkaa taalaba baabuurka dhexdiisa waa taalaba taayirada hoostay markaan soo tukadaan soo laabtay halkan aan imaado inantana waxay ka soo baxda halkan ay ka baxdo kadinkan ay ka yar baxdo halkan ay sii socotay gaarigu wuxuu noo soo galay dee wuxuu noo soo galay anoo bartan taaganba oo meherada bisaa u dhex taagan intan halkaa galbaabka ka baxday ayuunba maxay tahay sanqadhaan maqlay bugtaan maqlay halkanaan maray waxaan sii eeg eegdaan eegay waa laydhadh kan iyo waxaan hilaacno deedna laydhka laydhkadii baan haddana tan kalaabo ana halkaaba sii socdaba oon hal baabkaaba ka bixinba waa ku soo darayba gaariga waxaa ku noqday walaalo kan waxba kumay noqon nin keliya taa saarnaaba tan baa walahi gaarigaa saarnaa shan qof baa saarnaa shan qof aan arkay shantuba wax qabaan mid gaariga mar dambe laga soo furayo waan hayo meesha waan ka imaan markaa gaariga isagoo ninka weli laga soo furayo oo uu dhex fadhiyaba ninkaa beelkaa u xidhnaa shanina dabadda taala shan midmeed yahay saddexna dhaawac tahay
waa hagaag shiralkii maanta ka dhacay qaybo kamida soomaaliya ayaan ku wada jirnaa markaana koonfurta soomaaliya gobolka banaadir gaar ahaan jidka warshadaha waxaa gaari ay leedahay dowladda federaalka uu ku jiiray mootabajaaj ay saarnaayeen afar qofood oo shacab ah gaariga oo ah nuuca ambalaasta ayaa waxaa watay xubno ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo goobta ku jiiray bajaajta waxaa la sheegay in markii ay bajaajta jiireen kadib ay sii qaateen afarta qof ee shacabka ahaa kuwaasi oo xaaladooda ay aada u liidatay goobtana way isaga baxsadeen قلبي آلامي أنست بأهل waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markaana aynu aadno dhanka iyo wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud beesha wacaysile ee degta qaybo kamid ah wilaayada galgaduud ayaa waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejisay boqol neef oo ari ah ciidamada mujaahidiinta ee ku jira furimaha dagaalka ayay sheegeen beesha wacaysile inay ugu talagaleen xoolahaasi waxaa xafladda lagu wareejinayay ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada salaadiinta iyo sidoo kale waxgaradka beesha wacaysle iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada galgaduud waxaan ku bilaabaynaa suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa-uud xasan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحام هذا اسكال الله سبحانه وتعالى اسكو كاين كان مكان كان هدا أن فدنو نقد قدر مسلمين ومجاهدين الله سانو مهد علينا مهد الله وضوحنا مهد علينا walaalaha mujaahidiinta ah ay hor kacayaan waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdullaahi abuuqaalid waanu mahad celinaynaa waxaan kaloonu mahad celinaynaa akhyaarta reer wacaysle ee degmada ceeldheer iyo deegaanka coosweyne ee meeshaan fadhida ee u soo aruurisay amba keentay infaaq fii sabiililaahi ah oo ilaahay diinkiisa difaaciisa maantay keenay xoola ari ah ay ugu talagaleen mujaahidiinta furumaha ka dagaalamaysa inay ku deeqaan boqol neef oo ariya waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay marka intii xoolahaas keentay ilaahay hau barakeeyo xoolahooda ilaahay hau barakeeyo mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay kor ilaahay ha ka dhigo cadowgana ilaahay ha jebiyaan leenahay runtii wax badan baan soo ogaanay waxa hadda mar labaad lasoo dhoodhoobay waxaan mujaahidiinta aan u sheegaynaa hortayna fadhida inaan anugu haddaan nahay beesha waceesle aan garab u nahay kitaabka ilaahay ma doonayno gaal iyo murtad soo raacay ma rabno ayakoo dad noogu dhowey hadda joogaan meesha ceeldheer waxaana hadda aan xoolahayna iyo naftaynaba aan u dhiibaynaa mujaahidiintaana garabkuna beri baan ka naha nimankaa welihana waxaa nugu leh dadka ilahay kitaabkiisa u adeegaya maadaama aan nahay dad muslimiina taas saas hala ogaado horta waxaan leenahay marka nimankaas cadowga ah ay gaaladu soo dirsatay ee deegaankan u dhashay ee dadkan u dhashay ilahay hata huu tooba keenaan hadday u tooba keeni waayaan mata waa la ogyahay wixii ay soo mareen haddaana meeshii marayaan ilaahay kitaabkiisa qof la dagaalantoo guulaysatay ma jirto ma ilaahayna ma tusin ciribta waxaa iskale dadka muslimiinta waxaan leenahay ha kadsoominina hadda noloshu intay ku jirto oona j- ku dhimanin murtadnimadaas waxaan leenahay ilaahay hau tooba keenaano walaalahooda ha ku soo biirano safkooda ha soo raacaano waxaan leenahay marka maantay sadaqadan aan maanta bixinayno ee boqolka neef oo arya ah waxaa noo bilaabay degmada ceeldheer iyo deegaanka cows weyne xamladan hadda annanka wilaaya nan- nam- nama nama farin waceysla asagaa iswaraystay dadkiisowna ka- keenay oo ku taageeraya ilahay kitaabkiisa ku taageeraya waxaan leenahay marka ilaahay maalkooda hau barakeeyo boqolkaas neef oo ariga ah waxa weeye waa bilowgii ugu horreeyey kii ugu dambeeye ma ah waceysla waa badan yahay gobo- gobolka galgaduud laba degmo ayuu keligiis degaa sidaad og tihiinba degmadii ugu horraysa hadda bilowday degmada kalena insha allah waa kusoo xiska doontaa waceysla wuxuu isla qaatay inuu is- bixiyo oo ku taageero naf iyo maal oo isla qaatay odayaashiisii hadda waa ila joogaan oo hadda waa meesha fadhiya waxaan boqolkaas neef oo ugu horreysa aan ku wareejinaynaa marka waaliga wilaayada gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid jasaakum allahu khayran aan leenahay waxaan leenahay mujaahidiinta waxaan u sheegayna inaan garabkooda nahay naf iyo maalna aan, aan la garab taagannahay waxaan ugu horreeyana waa suugadi ugu horreysa waana imaan doontaa waana ficilan ku rumayn doonaa insha allah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sidoo kale nabadoon ibraahim axmed raage oo ku magac dheer nabadoon gaali jabshe wuxuu ka mid yahay nabadoonada beesha wacaysle ee ka hadlaya xafladii lagu wareejinaya boqolka neef ee ariga ahaa magacayga waxaa la yidhaahdaa nabadoon ibraahim axmed raage nabadoon gaal jabshe waxaan maxau ahay meeshaan maanta u fadhinaa waxaa waaye tadbiiqinta kitaabka ilaahay waxaa waaye ee, da- dadaal ayaa loo baahan yahay wax walbaa loo baahan yahay waxaan isugu nimid maantay ee, wax yar oo waxau ahay sadaqa ah oo waxau ahay waxau ahay wacaysile ee degmada ceeldheer iyo deg- waxau ahay deegaanka cusweyne isugu yimideen ee, sadaqadaas ay yaray baxihaayeen ay waxau ahaayey ku- jihaadka ku dhiibteen waxaa waaye iyadoo cadow uu soo fadhiistay wadankoodii degmadoodii ee, waxay wa- odayaashu ay door bideen inay dadka muslimiinta oo wacaysle oo degmada ceeldheer ay ka soo aruuriyaan sadaqo sadaqadaasna ay beriga ku wareejiyaan mujaahidiinta Waxaa wa- sadaqadaas allah aqbalaan leenahay waxaa intaa la jirto waxaan u sheegaynaa cadowga ilaahay ee kusoo duulay kitaabka ilaahay meel kastuu joogo allaha jebiyaan leenahay Ee, khaasatan kuwa jooga degmada ceeldheer annaka naga dhashay ee degmadan odayaasha ka nahayn oon akhyaarta ka ahayn oon waxau ahay kitaabka ilaahay lagu dhaqaayay beriga inay wax sam- ku sameeyaan ama wax u dhibaan rabana waxaan u sheegaynaa inaysan waxba ka tarayn meel kasta loo fadhiyo waxau ahay laguna dadaalayo degmadaas inaan waxau ahay cadow ka talin kitaabka ilaahay maahana wax kalena aysan ka talihaynaan u sheegaynaa aysan ku lugo-in ku dhibaatoon ayagoo bad qabo ay hadda isaga cararaan marka waxaan leenahay ha isaga tagaano intay dhibad qabaan waxaa waaye meeshaas odayaashiyaan nahay ahalkoodiyaan nahay kuwa waxaan nahay beri ka samafali lahay kitaabka ilaahay ku hagi lahay kusoo hogaami lahay u keeni lahay tooba keenayaasha waxaa laga rabaa inay to ilaahay u tooba keenaan kana soo tagaan waxau ahay safka cadowga iyo bakti cunnimada iyo waxaa laga sheegaa maalin kasto xashiishka iyo waxa ay kala dhacayaan ay isku baabi'ahayaan inay ka toobo keenaan ilmahaas la khiyaanay ee la siray ee hallaabay intaasaan u sheegaynaa waxaan nahay odayaashoodii waxaan nahay ahalkoodii kuwa soo sirayo ka waaweynna waa u digaynaa waxaan leenahay nimayahow ilaahay u toobo keena adunkuna niman khaa'imeenahaa tihiin oo ilaahay ka furtay toobo keena Ee, waxaa kaloon u sheegaynaa kuwa ilmaha soo siro ee guryaha kasoo baxsho ee ku- soo khiyaano ee lacagta yar ku siraayo ee mujrimiinta waaweyn u gacan gelihayana waxaan leenahay waa qoran tihiin waana laydin yaqaanaa halhalaa laydin yaqaanaa meeshaa ku nooshiinaa laydin yaqaanaa meel walbaad martaan warka waan toobaan idin leenahay muslimiintu way idin og tahay magacyadiinuna waa qoran yihiin waana laydin daba joogaa intaasaan idin sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale nabadoon macalin iidow wuxuu isagana ka hadlaya xafladii ariga ay ku wareejinaysay beesha wacaysle بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، waxaan halkan ku fadhinaa odayaashii waceesloo degmada ceeldheer waxay halkan beriga ka wareejinayaan xoola sadaqaa loogu talagalay jihaadka in lagu kaalmeeyo intaasna insha allahu tacaala ku sinaamayse way waxay ballan qaadeen odayaashu intii jihaadku taagan yahay inay maalka iyo naftaba bixinayaan ilaahay baana na farayo qof haberi anigu roonaan hayno ma jirto watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudmaana ilaahay leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ha- hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliimin tu'minuuna billahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum nafta iyo maalkaan diyaarana haddii intaan awoodeyno la-egtaa insha allahu tacaala waxaan doonaynaa wiilasha dhedhellahoo ka diriraya godadka ribaadka ku jira inay kaalmaystaan oo dilaya dadka nuurka ilaa inay dashaan raba dilayaan reerka ribaad ha ahaadaano insha allahu tacaala dadkaasaan doonaynaa in lagu dilo maalkaas Ee, waana gaarsiihaynaa geel ha noqoto ari ha noqoto xaala ha noqoto insha allahu tacaala inta awoodda laagtana waan sii wadaynaa waana insha allahu tacaala kana daymayno inta iqaamatu diin la wadaaga ka daymayno insha allahu tacaala kuna mahaasaana ku gegaya insha allahu tacaala waana ka baxa gabagabadii sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka gudoomay beesha wacaysle boqolka neef oo ariga ay ku wareejinayeen mujaahidiinta wuxuuna sheegay inuu ku simi doono alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa allihii naga dhigay muslimiin diintan qaaliga ah qiimada badan allihiina waafajiyey ee allaha soo mahad celinayna subxaanahu watacaala bacdallaahi akhyaartii iyo waxgaradka baashi waa ceesle suldaankan hogaaminayo oo kulankan ama xafladan i munaasabadan noo qabtay ayagoo markaa runtii dhiirigelin ee dadka muslimiinta ah si guud gaar ahaan ragga markaasi furmaha hore iyo aagaga hore cudowga kala xisaabtamayo nimankaasna dhiirigelin gaara u wado ayagoo runtii naftooda dad mujaahidiin ah oo hubkoodana haysto ee ma aragtay waa humad celinaynaa haddana ma aha markii ugu horreeyday dee hoole ay bixiyaan geel iyo ari iyo lacag iyo intaasba waa bixinayeen jihaadkan hadda maanta bilaaw maaha reer wacislan waa la ogyahay laakiin waxa waaye maalmaha iyo waqtiyada ee dhammaantoodaba qofka intii un camiro cumrigiisa iyo waqtigiisa cibaadada ilaahay inuu ku camiro waa waxyaalaha ma aragtay qofka ma aragtay la faray wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin istimraariyadaasi waa ku mahadsan yihiin jazaakum allahu khayra jazaan leenahay ee waad ogtihiin acmaasha ilaahay nagu waajib yeelay oo nagu waajibiyey acmaashaas waa kala fadl badan tahay waa kala weyn tahay waa kala qiimo badan tahay ee waana ogtihiin oo iimaanka kadib iyo islaamnimada waxa ugu weyn diinteenna ay tilmaantay in runtii waxyaalaha diintaas arqalada ku ah ama rabo diinta inuu dumiyo oo ma aragtay fasaad ka shaqeeyo waxyaalahaas in laga hortago ayaa ugu weyn shayaadiinul jinni wal insi adduunku waa jiraan waa joogaan waana ogtihiin hardanka iyo maaragtay loolanka iyo siraacaga waa mid qadiim ah oo horay maaragtay oo u jiray oo wakti hore soo bilowday waktiga hadda aan joogno waxa waaye waktigeenu waaye ilaahay nagu soo aadiyey fahamka maanta dadka ilaahay fahansiiyey in xaq iyo baadil maanta laysku haysto ahlulxaq iyo ahlulbaadil inay is haystaan siraacagii xabadda maanta socoto ina sidaasay tahay fahamkeeda nafteeda waa nicmo gaara waay marka in maanta jihaadka wax lagu bixiyo waxa waaye waxyaalaha ugu waaweyn ay ka mid tahay dee nusuusteedana waa badan tahay haddii aayad qur-aan ay tahay haddii xadiisnaba ay tahay iyo camalkii dadkii wanaagsanaa oo salafu saalaha camalkii ay samayn jireen inay isku daraan nafta iyo maalka labadaba la isku daro in maaragtay qof walba intii tabartiisa ee maaragtay uu jihaadka iyo diintaasi halgankeed inuu ku biiriyo marka taasna insha allahu tacaala naftii iyo maalkiiba maanta waa maaragtay waa aad ku jirtaan reer waceesle ilaahayna waa idin waafajiyey subxaanahu watacaala waxaana la iska rabaa in ilaahay loo shukriyo shukriga sideedaba maaragtay waxaa laga helaa waxyaalo badan oo kheyra kaa maqan jihaadka maanta farduceenka ah oo gaaladii aan arkayno oo maaragtay wadamadeeda intay kasoo tagtay iyadoo gaalo ah midoob iyo cadaanba leh in wadankan soomaaliyeed iyo wadada muslimiinta kale ay isku dayaan inay tagaan isla markaas weliba mashruuc ayaga ay wataan oo maaragtay gaalnimaa ay rabaan in gurigaan nooga keenaan tuuliye ay nooga keenaan oo ay naga geliyaan si qasab xoog ah mana gardaro intaas la eg horta arka gardada gaalada inta ay la eg tahay waxa waaye waxay kasoo tageen guryahooda iyo deegaankooday kasoo tageen qubkooday soo qaateen haddana waxay leeyihiin waxaan anagu wadno qaata idinka horta in marka wax maanta loo fadhiyoona jirin qof kasta caaqilaana fahmi karo in marka arrintaasi loo istaago oo ilaahayna subxaana watacaala natiijada ka keenayo qadaayaadkan oo kale waxa waaye codowga waa la isku imtixaanay horta ilaahay codowgan hal maalin ayuu nag ka dhigi karaa oo maaragtay hal maalin ayaa ilaahay layn karaa hal saacad hal daqiiqo waxa kama ah ilaahay agtiisa walow yashaa allahu lantasara minhum walaakiin liyabluwa bacdakum bibacdin marka waa laistimtixaanay tijaabo leh waay tijaabada marka ilaahay wuxuu yidhi faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid ilmu'miniina maxaa ka dambeeya casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu gaalada baaskooda iyo shartooda waxaana celina maanaa hoolahan hadda la bixiyey habaddan la tuuraayo waan aragteeno ayagoo inta soo abaabuleyn waa aragteen marka runtii musaabarada iyo sabarka iyo istimraariyada in la joogteeyo oo aan adkaysano insha allahu tacaala nimanka xamladahooda iyo dagaalka hadda koow ma aha deegaamadan iyo walaayadan maaragtay xamladahan hasan gurguurta oo ilaahay waajibiyey nimankan wixii hoole ay haayeen meel ay ka dambeeyeen waa ogtihiin goobtan hadda aan joogno waxay gaari ah maaragtay oo iyo gaashaamnaa oo meelahan wixii la qaatay wixii la burburay meesha ka gubtay waa ogtihiin maalimihii hadda ugu dambeeyey shabeellada dhexe iyo galgaduud iyo mudug wixii maaragtay masiibo ah oo hilaag ah ilaahay ku riday waa ogtihiin hilaaga ugu weyn ilaahay maadaama ilaahay la dagaalamahayo naftiisii saulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucba kadibna fadribu fowqa alcanaaqi maanaa ilaahay rucbi horta marka hore ka hormarina waa waa argagax kadib waa aragteen wax socdo ayaga mar isdila mar ayaga kala carara gaadiidkaay ka cararayaan marka nimanka waxa waaye dhaqartii iyo makrigii lasoo abaabulay maraykan iyo wadamada gaala lagu soo abaabulay kadib hamar maaragtay iyo xalano meelahaas loo fadhiyo ilaahay intuu burburiyey wax ilaahay maaragtay subxaana watacaala looga mahadiyo oo annagana maanta aan ku xasuusan karno awoodda ilaahay subxaana watacaala iyo ballanqaadka ilaahay aan ku ogaan karno wa makaru makran wa makarnaa makran wahum laa yashcuruuna marka insha allahu tacaala arrintaasna waxaa la rabaa in cibri qaadasho weyn ay noo tahay waxyaalihii dhacay aan ognahay nimankan hadda maanta waa ka tabar daran yihiin waktigooda hore iyo maaragtay intii ay samaynayeen waa ka tabar daran yihiin akhiiran hoolihii aada soo maaragtay ummadda muslimiinta ay dhiibeen reer waacisle gaar ahaan deegaamadan coswiinay ceeldheer reer waacislena inta keligeeda ma degaane degmooyin badan ay degaan galcad ay degaan marka insha allahu tacaala maaragtay waa idinkala wareegnay oo maaragtay hoolo badan way hoolahan hoolo yar ma ah horta waa idinkala wareegnay waxaana gaarsiin doonaa meeshii looga talagalay ilaahay sadaqa maqbuule ahaa idinka dhigo meeshii laga keenay ilaahay subxaana watacaala barka badan ilaahay hagiyo adduun iyo aakharaba leh ee diinta ay ugu weyn tahay insha allahu tacaala ilaahay ba subxaana watacaala sidaas ka rajaynaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo ka hadlaya xafladda ay beesha wacaysle ku wareejinaysay boqol neef oo ari ah u diyaargarooba qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow xawaraysiid ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay mid ka mid ah garyaqaanada somalilan ayaa si qoto dheer kaga hadlay xaqiiqda waxa ay isku afkarteen itoobiya iyo somalilan isagoona ka digay khatarta uu huwan yahay heshiiska badda lagu siiyey itoobiya garyaqaan mubaarak aar oo ka mid ah bahda garsoorka ee somalilan ayaa sheegay in kiri aan lagu tilmaami karin badda la siiye etoobiya
haddaba waxa muhiima shan qodob baan rabaa inaan kusoo koobo qodobka koowaad waxa weyn waa inaan fahanaa horta heshiiskan laga hadlayaa ama isfahankan laga hadlayaa bayska sharci ku qotomaa waa maxay markaad akhrido dhammaan wararkii ka soo baxay arrinta badda ka soo baxay etoobiya somalilan udhaxayso u dhexayso markaad akhrido dokumentka ay qortay dowladda etoobiya markaad akhrido hadalladii madaxda somalilan ay jeediyeen oo hormoodkugu ahaa madaxweyne jumhuurta somalilan musubiixi cabdi intaba markaad eegto afar qodob bay sheekadu ku soo ururaysaa afar shay bay ku soo ururaysaa heshiisku afar shay buu qotamaa koog wuxuu qotamaa maxaa la bixiyey iyo maxaa la isweydaarsan waaba intaasba waxa la bixiyey markaynu soo qaadno dokumentka asalka u ah oo ah dokumentiga ay soo saartay dowladda etoobiya ee sheegaya isfahankii dhacay nuxurkiisii sheegaya dokumentiga haddaad soo qaado kaasoo afar beej ka kooban wuxuu sheegayaa etoobiya laba shay ayay meesha ku qoratay isfahanka ay ku qoratay oy rabtaa shayga koowaade la siiye etoobiya ee heshiiska ay ku gelayso waa military base weeyaan waa xarun ciidan qodobka labaada la siiyey oo dadku in badan aana ogeyn waxa weye ee qoraalkaa ku qoran weliba hal meel kagama qornaa laba meelood buu kaga qoreeya waa maxay waa commercial maritime services baa la siiyey deked ganacsi ayaa la siiyey meelay ku ganacsato badaana waa la siiyey marka labadaasa ayaa ku qoran documentiga in military basena la siiyey iyo sidoo kale la siiyey meel ganacsi oo badda ahoo dekadana la siiyey labadaa shay haddaad kelmadda aad akhrido maanta qaanuunka haddaad ula tagto maxay macnaheedu tahay kelmadda la idhaahdo access to commercial maritime services haddaad kelmadda qaxitaankeeda sharciga u raacdo waxa weeyaan wax alle waxay deked u baahnayd ay samaynaysay soo dejiniyo iyo alaab iyo wax kasta adeeg kasta oo ganacsi meeshaasi waa meel lagu samayn karo ayay qorayaa shuruucda markaad definitionkeeda kelmadda u tagto marka macnaheedu waxa weeyaan keliya maaha military base waxaa la siiyey etoobiya waxaa ugu jira heshiiska inay meel ay ku ganacsanayso oo runtii muxuu ahay dekada ku shaqaysanayso oo adeegay ku qabansan la siiyey maxaa la isweydaarsaday waxa la isweydaarsaday laba qodobba way ka soo baxeen etoobiya heshiiskeeda meesha qoraalka waxay ku xustay inay weydaarsanayso sheer in laga siiyo somalilan muxuu ahaaye diyaaradda laga siiyo etobian airline arrinta ictiraafkana waxay dokumentiga ku sheegaysaa inay qiimaynayso oy eegayso siday somalilan wax ugala qaban lahayd laakiinse arrintay tiri waan ku bedelaynayna waxa weeyaan waa airlineka somaliland agsayadu maxay sheegtay ictiraaf inay ku bedelanayso markaa meesha maxaa inoo soo baxay hadalka marka isku soo duudumno afar shabaa inoo soo baxay etoobiya waxaa la siinayaa inay hesho base militaria waxaa kaloo la siinayaa access inay uga hesho commercial maritime services ay access uga hesho oo hesho meel ay ka ganacsato dekada lamber two waxay lagu bedelanayaa in sheer somalilan ay ka siiso diyaaradda sidoo kale somalilanna waxay sheegtay iyaduna inay ictiraafna ku bedelanayso waa afar qodob afartaa qodob markaynu ka hadlayno su-aal baynu isweydiinaynaa afartan qodob ma iibbaa ma kiraa ma siinbaa ma wax la isweydaarsadayba barter wax la isweydaarsaday miya sharciga marka loo eego afartaa shayba waa ina isweydiinaa waxay waxaan beyskiisa horta muxuu yahay waxay noo soo baxayaa qaacida jirta lagu dhinto sharcigu aad u muhiima oo odhanaysaa marka heshiisyada laga hadlaayo lama eego lafdiga meesha ku qoran iyo qaabku structurku senteska qaabku u dhisan yahay qoraalku iyo waxaa la eegaa macaanida ka dambaysa iyo qasadkaa la eega marka heshiis la eegaayo macnaha la eegayaa hoose iyo qasadka labadaa markaynu eegno markaa lafdiga haddaad eegto etoobiya waxay ku sheegtay liis kere ku sheegtay somalilan kere ku sheegtay waa lafdiga soo baxay lafdiga hadalkaa weeyaan laakiinse markaad macnaha u daadegto maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya somalilan haddii la idhaahdo waxay ku weydaarsa waxay ku wareejisatay waa kiro su-aashu waxay tahay arrintani la isweydaarsaday ma kira waa maya waxaa diidayaa kirada qaanuunku markuu ka hadlay qaanuunkana madiinagu ka hadlay iyo qawaaniinta oo dhan bay ka hadlayaan kirada waxaa la yidhahdaa kow sheega lagaa kiranaya inuu cad yahay wax cad waa in lagaa kiraya su-aashu waxay tahay waar badda aanay ku kirana ma kalluumaysigaan ka kiran inay kalluumaystaan baan ka kiraynay mise waxaanu ka kiranay inay macdan kala soo baxaan mise waxaanu kala kiraysanay inay ganacsi ku sameeyaan mise waxaanu ka kiraynay inay ciidankooda keliya degaan mise waxaan ka kiraynay inay dab ka sameey ka dhaliyaan mise inay biyo ka dhaliyaan intaasoo adeeg baa badda loo adeegsan karaa su-aashu waxay tahay marka maxaad kiraysa hagga waxa kaaga soo baxay waxa la kireeyey inaanu caddayn ma bayskaa la kireeyey ma waxa la kireeyey commercial bayska ayaa la kireeyey qaybtan dekadaa la kireeyey ma ma beriga soo raaca ayaa la kireeyey koo horta ma cadda lamber two kaasi horta ma cadda lambarka labaad marka hesh laga hadlayo kiro waxa kaloo shardiya marka le waxaas waa kiro waxa shardiya briceka lagu kireey inuu cad yahay la yidhaahdo guri haddii laga kireey misa shan boqol laga kireey baraiska laga kira waa maxay waa ethoobian airline muxuu ahay sheerkeeda sheerka ethoobian airlineka muu fadhiyaa mar way faa'iidaa mar way khasaari kartaa mar boqol kun bay helaysa mar way waxba helaysaa wax xadidan maaha marka marka wixii aad ku kiraysatana ma cadda haddaad tiraahdo ictiraafkan ku kiraysaad ku bedelaynaa ixtiraafkiisu laftiisu ma cad yahay magaala wax daa'ima muyo miyayna kaala noqon karayn marka waxaa kuu soo baxayaa sheegan kira maaha maadaama wixii la kireeyana aanay caddaan karayn barayska lagu kiraysay inuu ahayd fixir noqdaana iyadana aanu caddayn maxaasoo haddaba muxuu yahay baa imanaysa waxa imanayo sharcigeenu dhigayaa haddii laba shay la isweydaarsado laba shay haddii la isweydaarsado waxaa loo yaqaanaa waa isweydaarsi waa idoori wixii la ohan jiray waa muqaayada la yidhahdaa meesha waxa la isweydaarsaday etoobiya waxay bixinaysaa waxa la qaadanaysaa waa base bay qaadanaysaa meel commercial maxaa ay ka samaysana way qaadanaysaa ganacsi maxay ku bedelanaysaa waxay ku bedelanaysaa sheer laba shay baa laisku bedelay haddii laba shay laisku bedelo sharcigeena marka laga hadlaayo waxaa loo yaqaanaa waxaa loo isweydaarsi baa la waa iib baa la yidhahda waa laba shay la isweydaarsaday haddaan sida somalilan u dhigana somalilan waxa leedahay ictiraafka ayaan weydaarsanayaa inaan badda aan siiyo halkaana maxaa kale laba shayba la isweydaarsaday marka haddii laba shay la isweydaarsado macnaheedu maaha maaha kira maaha waa qayb ka mida shuruucda somalilan waxaa le muqaayada carabi lagu yidhahdaa waa laba shay barter laba shay oo la isweydaarsaday weeyaan markaa meeshan isweydaarsi baa jira isweydaarsigana asalkiisa haddaad u daadegto waa iib oo wuxuu soo galaa axkaamta iibku raacay waa iib baa la yidhahdaa laakiinse meel la ira kira taala horta ma jirto qodobka halkan raacaya waxa weeyaan waa qodobkaasi waa kii kooda bayska uu ku fadhiyo haddaanu egno heshiiskan uu ku fadhiyaa horta waa shay laba shay baa la isku weydaarsaday marka saa eegto qoloba qolada waxbay weydaarinaysa laakiinse kuma fadhiyo kiro sababtu waxay sidaa anu sheegay anu sheegayaa maanta haddaanku idhaahdo hebelow buuggaas ayaan kuu hibeeyey shan dollarna ku qaado oo tirado waan ka aqbalood shantii dollar ku qaadato sheegaa aad qofka u hibaysay mahiba mise waa iib sharciga marka loo eego wuxuu ku leeyahy sharcigu eegi maysid kelmadda waan kuu hibeeya la qaadan maayo asalka maxaa dhacay baa leega maxaa dhacay shan dollar buu ku sii buug baad ka qaata maxaa marka meesha ka soo baxay waa iib baa ka soo baxay marka asalku waa macaanida meesha ku hoos jirta macaanida makan iyo qasadka anayno qasadka etoobiya dokumentka hadda gamaan dhammaantii akhrida waxaa ku soo baxaya qasadka etoobiya inay nabad hesho hadalladii hore makayna egna yidhaahdeen kuwan dambe qoraalka intaasoo qoraal in akhrino intaba waxaa kaaga soo baxaya qasadka etoobiya inay bad hesho marka meeshan ujur maaha kiro horta waa iib ayay noqonaysa waxaa kaloo ku raacaya waxaa laga inaa tirado dowlado kaleana ictiraafaya ka war haddii kuba ictiraafi waayaan etoobiya markay ku ictiraafto haddii kuwa kale ku aamusan ka war adiguna dhulkaaga iyo baddaada aad bixisay waxaad ka warantaa oo qaanuunka caalamigu dhigaya dowladuhu markayse ictiraafayaan hadday dowladi dowlad kale ka go'ayso dowladuhu inta badan ictiraaf kuma degdegaan sababtu waa maxay dowlad kastaa waxay ka baqanaysaa hadday dowladda ictiraafto in iyadana qaar ay ka go'ano iyadana la ictiraafo waa policy ka yaala caalamka inay dowladuhu iska ilaaliyeen dowladaha googa'aya sababtoo dowlad kasta waxay ka baqanaysaa iidin lafdigeeda lagu kaco oo dowladdii inta laga go'ay ka baqanaysaa qodobka runtii muhiimka ah ee marka halka laga imaado ku jiraa waxa weeyaan ee isna imanaya somalilan dhaqaale miyaynan ka helen haddii heshiiskan gasho dhaqaale fiican dalku waa u baahan yahay maynan ka helen su-aashu waxay tahay war heshiiskan waxaa ku jira inay etoobiya furanayso dekado iyo meel ay ganacsi ka maamusho hadday furatana wax alla waxaad adhi soo dhoofinaysae dhinaca kayminayay halkanay soo mari karaan kalluumaysiga allaahee berberaan ka soo saaraya halkaasaan geyn karaa iyadaa kalluunka badda ka soo saaranaysa oo etoobiya u dhoofin karta dekadaadii berbereed lahayd way shaqaynaysaa habaaryaatee ciddii aad ku xisaabtamaysay dekad kala yeelata markaa meel dhaqaalihii aad ku xisaabtamaysay halkaasuu kaa soo baray xataa hadday la yidhahdo ten bercent baa dekadda berbera lasoo marinaya oo la yidhahdo etoobiya intaas way dhadhici karta in yidhahdaan bal wax yaroo aynu dadka ku yaro jeedino aynu garanaysaa aan meesha ugu darno wax kastoo la yidhahdaba ganacsigii adigu aad rabtay inaad dekadii kuu shaqaynaysa berberaa dee mid kalaa laga afuura weliba waddankii aad lahayd wax ka iibinaa ayaa isaga yeelanaya marka qodobkaasina waa xaggii dhaqaalaha marka la eego wuxuu keenayaa dhibaato adugan ictiraafku muxuu kala maqan yahay haddaad tiraado wuxuu igala maqan yahay bankiya iyo investment buu igala maqan yahay xataa haddii etoobiya kuxtirafto kaasima imanayo sababtoo dowladihii kale maadaama aanay kuxtiraafin wax macanuu dowladihii kale u samaynaya ma jiro ictiraafkan marka mid ku imanaya xataa markaas ma aha marka albaabkan aad isku furaysaa bal khatarta ku keenaya waad ka fikirtaa sida caalamiga waxaa jira waxa la yidhaahdo ama heshiisyada caadiga waxa loo yaqaano cuquud alidcaan baa la yidhahdaa carabida waxaa la yidhahdaa heshiisyo ismuquunintaa la yidhahdaa heshiisyadaas muquuninta waa kuweye markaad la heshiiso qof ka awood badan baa la yidhahdaa oo ku muquuninaya heshiisyadaas caalamka marka la gelaayo waxaa sharci baa laga dejistaa heshiisyada noocaas si aad uga hortegi lahayd hal su-aal baan ku weydiinaya qof kastoo muwaatina haddii maanta etoobiya aan ku wareejino oo dekadaa meeshaa la wareegto baddaa la wareegto oo konton sano dhammaadaan oo etoobiya ku tirada ma wareejinayo maxaad samaynaysa haddaad tirado international logan isla tegaya international logan markaad isla tagtaan hay-adaha caalamiga garsoorka caalamka markaad isla tagtaan hay-adahaasi waxay ku leeyihin kuma ictiraafsanin hay-adaha waxaa tegi kale dowlad la ictiraafsan yahay haddaad tirado waxaan gelayaa waxa la yidhaahdo taxkiim dadna dhexdhexaadiya oo heshiiskan ku qorana dadna dhexaadiya taxkiimka dhexdhexaadintu qasabba maahaba etoobiya way diidi kartaaba go-aanka ka soo baxa waaba diidi karta markaas waxa weeyaan bal haddii heshiiska aad gasho oo berika maalin la jebiyo yaa kuu fulinaya jebintii yaad uula tegaysaayo qasab etoobiya kaga dhigaayo inay fuliso ilaa ciddii caalamka waxaan go'aamin lahaydee haydii caalamiga ahayd waxaa kulen kuma ictiraafsanin wadan ku ictiraafsanin ma nihin saas darteed legal personality maadaama aanad lahayn shakhsiyad qaanuun iyo dowladdu aanay lahayn caalamka way kaa diidayaan marka waxaanad hadhowna fulin karayn oo wax kastoo ka baxa aanad awooddeedii lahayn iminkay kuu dhowda kaasi wuxuu ahaa garyaqaan mubaarak aar oo ka mid ah bahda garsoorka somalilan kaasoo si qoto dheer kaga hadlay xaqiiqda waxay isku afgarteen etoobiya iyo somalilan iyo khataraha uu xambaarsan yahay heshiisku sheegii xaaraanta ah ee somalilan ay la gashay xabashida etoobiya guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa kana mid lamid intaan dib uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السامي دين عظيم هو السامي